بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله والعلقة والمضغة ورطوبة فرج المرأة وبيض المأكول ولبنه وشعره وصوفه ووبره ووبره وريشه إذا انفصل في حياته أو بعد ذكاته waxaan ku guda jirnaa baabu najaasaat wuxuuna si gaara mu'alifka uga hadlaya raximahullah alacyaan annajisa acyaanta nijaasada ah wuxuu yidhi sheikhu raximahullah waalcalaqatu waalmudqatu alcalaqa waa xinjir dhiiga waalmudqatu iyo cadka hilibka ah wa rutuubatu farji lmar'ati iyo gabadha farjigeeda rutuubadeeda ama qoyaankiisa wa baydu lma'kuuli iyo waxa la cuno ukuntooda wa labanuhu iyo waxa la cuno caanahooda wa shacruhu iyo tintiisa wa suufuhu iyo suufkiisa wa wabaruh wabarkuna waa khafiifu suuf suufka noociisa khafiifka ah oo yaryar wey wa riishuhu iyo riishka ama baalkiisa ida infasala haddii uu go-o fii xayaatihi noloshiisa dhexdeed ow bacda dakaatihi ama markii la gowraco kadib wa caraqu lxayawaani aahiri iyo xayawaanka daahirka ah dhididkiisa xata alfa'rati xataa dooliga wariiquhu iyo dhareerkiisa wa damcuhu iyo ilintiisa wa labanu laadamiyi iyo aadamiga caanihiisa wa maniyuhu iyo manigiis manidiisa waxyaabahaasoo dhan hayru najisin waa waxaan nijaaso ahayn wey intaa la soo sheego dhan waa hayru najis waa waxaan nijaaso ahayn kulligood alcalaqatu mubtada waaye waalcalaqatu mubtadadaasi khabarkiisa waxa waaye hayru najisin wey mubtadadaasi khabarkiisa waa hayru najisin waxyaabahaas la soo sheegoo dhan nijaaso ma ah alcalaqa asalkeedu waa mani waay waa mani isbadashay kadibna noqotay xinjir dhiiga calaqa maxaa ka dambeeyay noqonaysaa mudqa ayay noqonaysaa calaqana waxay yidhahdeen culimmadu waxaa calaqa loogu magacaabay wixii ay taabato ayay ku dhegtaa dhiiggaasi xinjirta ah shay haddii lagu taabto waa ku dhegayaa calaqa sidaasaa loo yidhi almudqa waa cad yaroo hiliba wa rutuubatu farji اlmar'a yacnii qoyaanka farjiga qofka dumarka ah farjigeeda qoyaankiisa qoyaankaasi nijaas miyaa mase ma ahan nijaas ma ahe waa daahir waxyaabaha la cuno ukuntooda sida digaagga oo kale ukuntiisuna waa daahir wixii la cuno caanahooda sida geela iyo lo-da iyo arigii wixii la mida caanahooda ayaguna waa daahir tintoodu waa daahir wa suufuhu suufka sida qaalibka idaha ayaa iska leh waa dhogorta ama dufta ay yacni iduhu uu leeyahay ayaa waxaa la yidhahdaa suuf wabarkuna waa suufkaasi markuu bilaawga yahay ee uu soo dhalanayo markuu yaryar yaho bilowga yahay waxaa la yihahdaa wabar markuu batana maxaa la yidhahdaa suuf wa riishuhu riishka waxaa iska leh digaagga iyo shimbiraha iyo wixii la mid a waa baalkooda baalashooda waa daahir waxyaaba ee haddii idanfasala haddii uu go-o fii xayaatihi noloshiisa yacni tintu hadday ka go-do ama suufkii ama wabarkii ama riishka uu go-o xayawaankoo nool hadduu ka go-o ama markii la gowraco kadib uu ka go-o muusan dhihin bacda mowtihi ee wuxuu yidhi bacda dakaatihi farqi ma u dhexeeyaa cinda shaaficiya hadduu dhinto oo aan la gowricin oo meyta noqdo tintaasi suufkaasi maxay noqonayaan nijaaso waaye ilaa meytadaa nijaasaha waxay leeyihin ayaday raacaysaa inkastoo shalay aan soo marnay ama darsigeena u dambeeyey kalaamu sheikh اlislaam uu leeyahay ashucuur kulluhaa waa طaahir laakiin madhabku waxa waaye shucuurtaasi shucuuru اlmeyit waay ama shucuuru اlmeytati nijaaso waayay leeyihin marka haddii nolosha uga go-o ama bacda dakaatihi markii la gowraco kadib haddii uu ka go'o wa caraqu اlxayawaani الطaahiri iyo dhididka xayawaanka طaahirka ah xayawaanka طaahirka ah dhididkiisa xatى اlfa'rati wey xataa dooliga dooligu waa xayawaan طaahira dhididkiisa wariiquhu ay riiqu اlfa'ra ama xayawaankaasi dhareerkiisa ama candhuuftiisa wa damcuhu iyo ilintiisa damcigu waa indhaha biyaha ka imaanaya wa labanu اlآaadamiyi iyo aadamiga caanihiisa wa maniyuhu iyo aadamiga manidiisa maniyu اlaadamiy waa soo marnay in badan inay طaahir tahay غayru najisin waxyaabahaasi waa waxaan nijaas ahayn buy waa طaahir nijaasa ma ah wakadaa sidaasoo kale maniyu غayrihi ay maniyu غayri اlآadamiy aadamiga waxaan ahayn manidiisuna waa sidaasoo kale waa طaahir غayra اlkalbi wاlkhinziir markii laga reebo wuu yihi eyga iyo doofaarka eyga iyo doofaarku manidooda waa nijaas buu leeyahay manida eyga iyo doofaarku nijaaso waay laakiin waxaan aan eyya doofaar ahayn oo xayawaanaadka kale ah manidiisu waa ka maniyi اlآaadamiy oo waa طaahir wa qiila waxaa la yidhi najisun waa nijaasana waa la yidhi waxaa nijaaso la leeyahy waa maxay waa maniyu غayri اlآaadamiy aadamiga waxaan ahayn manidiisu waa nijaasna waa la yidhi oo culimmada qaaraa qaba wa qiila hadduu mar yidhaahdo qowlkiima raajixa ma ah qowlka raajixa waa midka hore midka horea raajixa oo ah waxyaabahaas inay daahir yihiin qiiladana siiqatu tamriid waayo waxay tusinaysaa qowlkaasi in laga raajixsan yahay laakiin waa qowl ka mid a aqwaasha madhabka walaa yadhuru shayءu min الnajaasaati ila اlkhamra idaa takhallala sheikhu raximah اllah markuu ka soo hadlay alacyaanu najisa acyaanta nijaasada ah halkan wuxuu uga hadlayaa acyaanta nijaasada ah suuragal ma taha inay daahir noqdaan inay nijaasadii iska beddelaan oo ay daahir noqdaan oo la tahiro suuragal ma taha haddayse suuragal tahay ma la qaybinaya oo waxaa loo qaybinayaa qayb tahirmaysa iyo qayb aan tahirmaynin xaggii tahaaradooda uu ka hadlayaa markaan wuxuu yidhi walaa yadhuru shay-un min annajaasaat ma daahir noqonayo shay nijaasaadka ka mid ah ila alkhamra ilaa khamrada mooyaane shay nijaasaadka ka mid ah daahir noqon maayo ilaa khamrada mooyaane idaa takhallala haddii khamradii ou khal noqdo khamradu hadday khal noqoto unbaa laga soo reebayaa khamrada waan soo marnay madhabku waxa waye inay nijaas tahay laakiin cinda gayrihim waa maxay inaysan nijaaso ahayn wey marka cala lmadhab khamradii nijaasada ahayd suuragal ma tahay inay daahir noqoto sheikha wuxuu leeyahay waa suuragal idaa takhallala ay idaa asbaxa khallan waa hadduu khal noqdo we waljilda haraggiina asigana daahir ayuu noqonayaa idaa dubiqa haddii la madgo wa najisan waxaa kaloo la soo reebayaa oo daahir noqonaya mid nijaaso ah oo yasiiru nijaasadaasoo yasiiru ahaanaya xayawaanan xayawaan nijaaso hadday xayawaan isku bedesho ayadana xayawaankaasi daahiru noqonayaa buy nijaaso xayawaan isku bedesha waa maxay waxay ku tusaaleeyeen midla duud tirxiga wuxuu ka dhashaa mararka qaar waxyaabaha nijaasaadka u ka dhashaa tirxigaasi dhalanaya asalkiisu nijaasu ahaa nijaasadaasuu ka beermay kadibna xayawaan u noqday marka hore nijaasu ahaa markaa kadibna muxuu noqday xayawaan ayuu noqday markaas uu xayawaanka noqda ma daahira mase waa nijaas wuxuu leeyahay sheikhu daahiru noqday markaan mar hadduu xayawaan noqday nijaasnimadii waa ka baxo daahir ayuu noqonaya saddex shay uu sheiku soo reebay raximah ullah waxyaabaha kale nijaasaadka wuxuu leeyahy ma tahirmaan ilaa saddexdan unbaa daahir noqota alkhamr waاljildi idaa dubiqa waاnnajis idaa saara xayawaanan saddexdaas ayaa daahir noqota buuyi alkhamru shaygana waa ka sii hadli doonaa khamradu khal ayay noqotaa mararka qaar alkhal waatuu yidhi nebiga alayh salatu wasalaam nicma nicma ludmu lkhal iidaan waxaa u nicmala buu yidhi alkhal khalkan warka waa nooc iidaanka ka mid ah waxyaaba fara badanaa laga sameeyaa haddana asigoo dhalooyin yaryar ku jira ayaa la isticmaalaa khalkaasi yacni khamrada waxaa laga yaabaa marka inay khal isku bedesho hadday khal noqoto in la isticmaalona waa bannaan tahay oo la cuno daahirna way noqonaysaa khamranimadana way ka baxaysaa laakiin goorma tafsiilaa ku jira khamradu markay khal noqonayso ay daahir noqonayso tafsiilaa ku jira mu'alifkaa soo wada haragga haddii la madgo asigana waxa waaye daahir ayuu noqonayaa shiiqaa keeni doona wa najisan yasiiru xayawaanan iyo nijaaso wuxuu yidhi xayawaan noqonaysa ayadana waa la soo reebayaa markay xayawaan noqoto waa daahir wuxuu yidhi fa idaa takhallalat ilkhamru khamradu hadday khal noqoto bigayri ilqaa'i shayin fiiha ayadoo wax lagu tuurayo lagu ridaayo aysan jirin imaa binafsihaa imaa naf ahaanteeda hadday khal u noqoto ayadoon waxba la taabsiinay iskeed isku bedeshay aw binaqlihaa ama na- naqlinteeda darteeda oo laga naqliyey min ashamsi qoraxda ila dilli harka noo loo naqliyo awgeed wa cagsihi iyo arrintaa cagsigeeda darteed cagsiga waa maxay in harka laga naqliyo ila shamsi loo naqliyo aw bifatxi ra'siha ama madaxeedoo la furo awgeed yacni meeshii ay ku jirtay ama dhaladii ay ku jirtaa madaxa laga furay afka horaa laga furay tahurat daahir ayay noqonaysaa buu yidhi hadday iskeed khal u noqoto ama naqlintii la naqliyey darteed ay khal u noqoto ama afka horeo laga furay ay khal u noqoto tahurad daahir ayay noqonaysaa khamradaasi maca ajzaa'i danni ayadoo lala qabo qaybaha weelka addan waxaa la yidhahdaa waa wicaa'un kabiirun lilkhamri waa weel weyn oo khamrada lagu shubo lagu rito wa maca ajzaa'i danni ayadoo lala qabo weelkaasi qeybihiisa almulaaqiyati lahaa ee ayada la kulmaysa wamaa fowqahaa iyo wixii ka sarreeya meeshii ay la kulantay wixii ka sarreeya mimaa asaabathu oo ka mida waxyaabaha ay asiibtay cinda alghalayaani buriska agtiisa markay soo burinayso khamrada ay kor u soo kacayso meelihii ay soo gaartay ah ayuuna daahir bay la noqonaysaa wa in ulqiya fiiha shay-un haddii khamrada wax lagu ridana waa haddii loo tacamudo loo qasdo in khal laga dhigo falaa daahir noqon maysa buuri sheikhu raximahullah khamradu markay khal noqonayso ma daahira markay khal noqoto mase ma ahan tafsiil u geliyay laba u kala qaaday wejiga koowaad waxaa waaye khamradu hadday khal noqoto laakiin shardi waxaa waaye khal markay noqonaysa waxba laguma ridin yacni lagama shaqaynin inay khal noqoto wax loo isticmaalay oo loogu talagalay in khal looga dhigo ma jiraan ayadii iskeed bay khal u noqotay ama waxay khal u noqotay naqlin la naqliyey min ashamsi ila dilli loo naqliyey ama min adilli ila shamsi qoraxdaa laga qaaday harkaa la geeyey markii meel hara la dhigo way isbedesho looma qasdin in la isbedesho laakiin un waa meel lagu xareeyey isbedelkaa ku yimid ama harkii baa laga soo qaaday qoraxaa la soo dhigay iskeeda isku bedesha ama afkii horay ka xirnayd weelkii uu ku jirtay khamrada ayaa laga furay markaasi macnaheedu waxaa waaye wax loo geystoo lagu daray oo lagu bedelay khamradii ma jiraan ayadii uun keligeedu waay way isbedesho khal ayay noqotay shiikha wuxuu leeyahy hadday sidaa khal ku noqoto daahir ayay noqonaysaa waxaana la daahir noqonaya qaybaha weelkii ay ku jirtay ee khamradu gaartay khamrada weel ay ku jirtaa soo maa weelkaasi ay ku jirto tusaale ahaan maalan weelku ma buuxo waa haaf haafkaasi intii haafkaas ka hooseysa waa intii khamradu ku jirtay intii ay gaartay khamrada almulaaqiyati laha meeshuu leeyahay waay waa intii ay la kulantay ayadoona daahiray la noqonaysaa mar hadday ayadoo daahir noqotay intay gaartana waa daahir wamaa fowqahaa muxuu ula jeedaa khamradii maalan waa haaf weelkii haafay ku tahay laakiin waa soo burisay oo koray usoo kacday shaygu markuu soo buriyo marna waa degaa soomaa marna koruu soo aadayaa meeshii buriska ay ku soo gaartay ayadu daahir ma noqonaysaa ayaduna daahir bay la noqonaysaa buy wamaa fowqaha iyo wixii ka sarreeya mimaa asaabathu oo ka mida waxay khamradu asiibtay cinda alghalayaan waa markay soo burisay agteeda meelihii ay gaartana ayaduna daahir ayaa la noqonaya calaa kullin wuxuu ula jeedaa khamradii markay khal noqoto daahiray noqonaysaa intay gaartana daahiray la noqonaysaa dhihi mayno meelihii hore ay u gaartay intay khamrada ahayd ayaa nijaasaa la dhihi maayo laakiin waxaa leeyahay ayaday intay gaartaba daahir ayay noqonayaan waa haddaan waxba lagu ridin haddii wax lagu rido sheikha wuxuu yidhi wa in ulqiya fiiha shay-un haddii wax lagu rido oo khamradii wax lagu daro wax markaa la doonaayo in khal looga dhigo khamradii lagu bedelo falaa maya wey ay falaa tadhur daahir noqon mayso w khamradii daahir noqon mayso bal nijaasadii bay ku baaqi tahay culummada dhahaysa khamradu nijaas ma ahan waxay la qabaan mualifka iyo madhabka waxay la qabaan khamrada haddii laga shaqeeyey inay khal noqoto inaysan xalaal noqonin way la qabaan xagga isticmaalka laga hadlaya xagga nijaasada awal baa la isku khilaafsanay khamrada laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay soo maahan khamrada cabiddeedu inay xaaraam tahay khamrada cabiddeedu waa xaaraam ma nijaasa mase ma aha waa mas'alo kale qolada dhahaysa marka nijaaso ma aha ayaga laftirkooda waxay leeyihiin haddii khamradii si tacamudahoo loo qasday khal looga dhigay waxay leeyihin waa xiila hayra sharciya waa in loo xeeladaystay khamro wa si maaragtay khamradii loo bedelo xeeladaasna ku shar yacni xalaal ku noqon mayso xaaraamnimadii way weli baaqi ku taha laakiin hadday iskeed khal u noqoto waxay leeyihiin waa la isticmaali karaa oo waa jaa-is in la isticmaalo qaala waddabqu huwa nascu lfadalaati bikulli xiriifin walow najisan wuxuu ka hadlayaa masaladii labaad ee uu soo reebay oo ah aljildu idaa dubiqa haragga waa la soo reebaya soomaan haddii la madgo haragga laga hadlaya waa haragee waa jildu lmaytati maytada haraggeeda w amaa neefka la gowracay haragiisa in la madga miyuu u baahan yahay tahaaradiisuma in la madgay ku xihantah kuma xirna markii horeba nijaaso ma noqon maxaa yeele neefkii waa la gowracay mar haddii la gowracana nijaaso noqon maayo haraggiisa haragga nijaaso noqonayo ee in la madgaahi ku daahir noqonaya waa jildulmeyta neefka baktiye haragiisa wey neefkaa baktiye haragiisa waa in la madgo haddii la madgo daahiruu noqonaya sida saxiixa ah daahiruu noqonaya madgidda waxa maxaa la yidhaha marka addabqu waa max sheikha waa kuu tacriifinaya wuxuu ku yidhi huwa nascu lfadalaat waa in la siibo oo la zuuliyo waxyaabaha dheeraadka ah wey waxyaabaha dheeraadka muxuu ula jeedaa hilbo yaryaroo haragii ku haray waxyaabaha xuubka ah ee haragga ku dul haraya waxyaabahaasoo dhan in la zuuliyo w waxaa lagu zuulinayaa bikulli xiriifin mid walbo wax zuulin badan yacni mid walbo wax zuuliya oo ka saaraya waxyaabahaasi meesha walow najisa nijaasaba hadduu doono ha noqde xiriifkaasi hadduu doonoba nijaaso ha ahaado waa lagu zuulinayaa buy haddii shaygii lagu zuulinayo uu nijaas yahay hadhowtii markii la madgo nijaas miyay noqonaya haraggu wuxuu leeyahy haraggu nijaas noqon maayo waxa lagu zuulinayo hadduu doono nijaas ha ahaado walaa yakfi kuma filna markii la madgaayo haragga milxun wa turaabun wa shamsun kuma filna milxun cusbo kuma filna wa turaabun iyo ciid wa shamsun iyo qorax intaa keliya kuma filna yacni in lagu shubo cusbo waxyaabaha loo isticmaalo oo lagu madga haragga cusbadaa ka mid a in cusbo lagu shubo keligeed oo wax aalo kale aan loo isticmaalin oo lagu zuulinayo fadalaadka kuma filna turaab iyo ciid in lagu shubo oo la yidhahdo ciiddaasaa looga dhigayaa in haragga lagu madga ayadana kuma filna wa shamsun qorax qorax kuma filna muxuu ula jeedaa in haraggii qorax la dhigo kuma filna haragga inaad qoraxda dhigto tidhahda khalaas qoraxdan ku madgayaa arrin ku filan ma ah macnaha wuxuu ula jeedaa marka xiriifka in la isticmaalo way aalo walba ama wax walba oo lagu zuulin karo fadalaadkaas maxaa lagu garanayaa in la zuuliyey in kale culimmada qaar ka mid a waxay yidhaahdeen arrintaasi daabitkeedu waxa waay haragga markii la qooyo oo ama biyo lagu dhex rido oo muddo uu ku jiro waa inaanan raa'ixadii iyo urkii marka hore uu lahaa wax ka mida aysan soo noqon haddii weli raa'ixadii urkii uu baaqi yahay haraggaasi madgidii la madgay waxbaa ka dhiman waxbaa ka dhiman oo fadalaadkia weli wax baaqi yihiin waay astaanma iyo calaamad marka waxa u ah bay yidhaahdeen in si fiican loo qooyo markii si fiican loo qooyo ama biyo lagu dhex rido muddo uu ku jiro waa la fiirinayaa markii la soo saaro haddii weli raa'ixadii iyo urkii uu lahaa oo ay baaqi tahay haraggaasi ma la madge mase weli madgii waxbaa ka dhiman weli waxbaa ka dhiman baa laleeyahay haddii raa'ixadii gebi ahaan ay zuushana haraggaasi har harag la madgay oo daahira waay walaa yajibu waajib ma ahan buu yidhi isticmaalu maa-in biyo isticmaalkooda waajib ma ah fii ahnaa'ihi ay fii ahnaa'i dabqi inta lagu guda jiro haragga madgidiisa waajib maaha in biyo la isticmaalo wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah haragga markii la madgaayo uma baahnid inaad tidhahdo waxaa laazim in biyo lagu dhaqo arrintaasi laazim ma ah isticmaal biyo la isticmaalo waajib ma ah laakiin huwa asiga bacda adabqi huwa damiirku wuxuu u noqonayaa waa shaygii lagu dulmadgaayay haragga huwa asigu bacda dabqi markii la madgo kadib ka hawbin mutanajisin maro nijaasowdoo kale ayuu la mid yahay fayajibu markaa waxaa waajiba qasluhu dhaqidiisa ayaa waajiba bimaa-in biyo lagu dhaqo biyahaasoo tahuurin daahira yacnii markii la madgo kadib shaygaasi daabiqa ah ee wax lagu madgaayey wuxuu la mid yahay maro nijaasowduu la mid yahay ilaan intaan la madgin ka hor nijaasow ahaa haraggan soo maaha markii lagu dulmadgo wixii wasaq ahaa ama fadalaadkii ayaa gaaraya waxaa waajiba in la dhaqa markaa markii la dhammeeyo kadib waxay la mid tahay maro nijaasowday maro nijaasowda waa la dhaqaa soo maha fa yajibu qasluhu waxaa waajiba dhaqidiisa bimaa-in biyo in lagu dhaqa ayaa waajiba biyahaasoo tahuurin ah walaa yadhuru daahir ma noodo bihi ay bidabqi madgidda sababteeda daahir ku noqon maayo jildu kalbin wa khinsiir harag eey iyo mid doofaar daahir ku noqon maayo in la madgo sheikhu raximahullah wuxuu leeyahay harkaha kaleo dhan haddii la madgo daahiray noqonayaan harkaha meytada laakiin harag doofaar iyo harag eey ayagu daahir maba noqdaan buu haddii la madgo xataa daahir noqon maayaan doofaarkii eyga haraggooda haragga yacni jildulmaytati ama haragga meytada inay ku daahir noqonayso bidabqi axaadiida ku soo aroortay can nebiy sala allah alay slam axaadiidaasi qaar ka mida fi saxiixeyn ay ku jirtaa qaar waa fi saxiixi muslim qaarna fi sunan intaba nebiga waa ka sugan yihiin sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay ri baktiday oo dhimatay oo ay iska lahayd mowlaat limaymuuna zawji nebiy sala allahu alay slam maymuuna oo xaaska nebiga ah gabar mowlaheed oo addoon u ahayd neef la siiyey oo iska lahayd oo dhintay ayuu nebigu arkay sal alla alay slam markaasuu yidhi hal intafactum biihaabiha maad ku intifaacdaan buu yidhi haraggeeda innamaa xaruma akluha waxaa xaaraan uu noqda buu yidhi in la cuno cunideeda keliya xaaraamee maa haraggeeda lagu intifaaco fii xadiidi ibni cabbaas ee ku jira fii saxiixi muslim nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa dubiqa alihaabu faqad tahur haddii haragga la madgo faqad tahura waa daahir nooday buuyi wa fii xadiidin aakhar ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur harag kasta ayumaa waxay tusinaysaa cumuum yacni harag kasta oo la madgo faqad tahura waa daahir nooday axaadiidtaas waxay tusinaysaa haragga meytada haddii la madgo inay daahir noqonayso bacdu lfuqahaa waxay qabaan jildulmeytati marna inuusan daahir noqonayn sawaaءun dubiqa am lam yudbaq ayaga agtooda waa isku mid ama ha la madgo ama yaan la madgin waxay leeyihin jildulmeytati kulluhu waa najis marna daahir noqon maayo ama ha la madgo ama yaan la madgin madhabkaasi waa madhab اlxanaabila laakiin qowl marjuuxa waaye qowlkaasi qowl saxiixa ma aha waa qowl axaadiidtani ay radinayso xadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ku cad haddii haragga la madgo inuu daahir noqonayo laakiin waxaa khilaaf ka jira harag kasta miya mase harka la soo reebayaa jira oo marna aan daahir noqonayn madhabku waa maxay waxaa la soo reebayaa laba haragaa la soo reebayaa jildulkalb waalkhinziir labadaasi wuxuu leeyahay bidabqi ku daahir noqon maayaan walaa yadhuru bihi jaldu kal jildu kalbin wa khinziir culamada qaarna waxay leeyihiin axaadiidu waa caam xataa haragga ayga iyo midka doofaarka haddii la madgo faqad tahura cumuumka adiladuu soo gelayaa wax ka soo reebayana ma jiraan oo xagga yani nusuusta adilada qaala qaala walow kaana cala اljildi shacru lam yadhur الshacru bاdabqi walow kaana cala اljildi haragga dushiisa haddii uu saaran yahay buu yidhi shacrun tin tin hadday haragga ku taallo lam yadhur ishacru tintu ku daahir noqon maysa buu yidhi bidabqi ay bisababi dabqi madgiddi la madgay darteed ku daahir noqon mayso wa yucfaa waana la iska cafiyaa buu yidhi can qaliilihi ay can qaliili shacri tinta middeeda yar waa la iska cafiyaa madhabka wuxuu ahaa horaan usoo marnayo shacru lmeytati inuu nijaaso yahay soo sidaa ma aha haragga marka la madgaayo haragu hadduu tin leeyahay timaha ku yaalla haraggaasi bidabqi miyay daahir ku noqonaya wuxuu leeyahay shiiku maya walow kaana cala aljildi shacrun haragga haddii tini ay ku taallo lam yadhur ishacru bidabqi haragu ku daahir noqon maayo madgiddii la madgay haraggu nijaasnimada waxaan dhihi lahaa tinta tinta ku baaqi noqon mayso madgiddii haragga la madgay tintaasi marka waxay baaqi ku tahay najaasadii ayay baaqi ku tahay cinda shaaficiya ilaa marka horeba ayagaa qaba inay nijaas tahay laakiin ayagoo haddana tintaasi inay nijaas tahay qaba ayuu wuxuu leeyahay tinta middeeda yar waa layska cafiyaa sida dhiiggii oo kale waay dhiiggu waa nijaas bay yidhahdeen soo maaha damul aadamiy markii yani waxay leeyihin waa nijaas kulligiis laakiin maxay ka soo reebaan waxay leeyihin yucfaa can yasiiri macnaheedu ma ahan midkan waa la soo reebayaan ay leeyihin inuusan nijaas ahayn waa nijaas agtooda laakiin waxay leeyihin waa nijaas haddana min baabi taysiira loo fududeeyey bay leeyihin oo in dhiiggaas yar la iska ilaaliyo mashaqaa ku jirta almashaqatu tajlibu taysiir fududaynaa laga wadaa tanna waa sidii oo kaleo wuxuu leeyahay tintu hadday tahay mid yar yucfaa can yasiirih can qaliilihi midda yar waa la iska cafiyaabin macnaha lama ictibaariyo tin yar hadday taa la ictibaarin maayo laakiin sida saxiixa tintu inaysan nijaaso ahayn way الشhucuur kuluhaa waa طaahir wmaa تanajasa bmulaaqaati شhayءi min اlkalbi wاlkhinziiri lam yadhur ila bigaslihi sabcan wamaa tanajasa wixii nijaasooba bimulaaqaati شhayءi ay bisababi mulaaqaati شhayءi wixii ku nijaasooba la kulanka shay min alkalbi kelbiga ka mid ah walkhinziiri iyo khinziirka shay eyga iyo doofaarka ka mid a la kulmid ou la kulma awgeed wixii ku nijaasooba lam yadhur daahir noqon maayo ilaa bigaslihi ilaa dhaqidiisa mooyaane sabcan toddoba jeer la dhaqo ixdaahunna toddobadaas midka ugu horeeya bituraabin daahirin ciid daahira ayaa lagu dhaqayaa yastawcibu wuxuu kulansanayaa almaxalla meesha la dhaqayo dhammaanteed ayuu kulansanayaa wuxuu sheikhu halkan uga hadlayaa sida loo tahirinayo loo nadiifinayo wuxuu weelka wuxuu n eyga afka geliyo doofaarkana waa raaciyey waa qiyaasan cala alkalbi cinda shaaficiya doofaarka waxay leeyiin eygaa looga qiyaasanaya laakiin qiyaaskaasi waa hayru saxiix waa qiyaasaan saxiix ahayn wey ma jiro nas iyo daliil tusinaya doofaarka hadduu weel afka geliyo in toddoba jeer la dhaqayo shaaficiyada laftirkooda markay masaladaa ka hadlayaana waxay leeyihiin eygaan uga qiyaasanaynaa eygaan uga qiyaasanaynaa bay leeyihin qiyaaskaasu ma aha qiyaas saxiixa eyga axkaamaa ku soo aroortay u gaara oo nebigu uga hadlay sala allahu calayhi wasalam wuxuu afka geliyo in toddoba jeer la dhaqayo wax la wadaagana ma lahan arrintaasi waa arrin eyga gaarku ah wuxuu yidhi marka wixii nijaasooba oo ku nijaasooba la kulmidda ou la kulmaya shay ay ka mida ama doofaar shaygaasi daahir noqon maayo waxaasi nijaasoobay ee ku nijaasoobay la kulmidda eyga iyo doofaarka daahir noqon maayo ilaa bigaslihi sabcan midda kale markii toddoba jeer la dhaqayo bimulaaqaati اlkelbi miya toddoba jeer lagu dhaqaya amase waa biwuluuqi اlkelb sida axaadiida ku soo aroortay waa biwuluuqi اlkelb mula bimujarad اlmulaaqaa ma ah wada kulan keliya ma ah wada kulanka waxaa soo gelaya inuu eyga taabto lugtiisu inay taabato in gacantii yani ay taabato maaragtay jirkiisa qaybo ka mida seyntiisu inay taabato waxyaabahaas oo dhan mulaaqaadku way soo gelayaan toddoba jeer markii eyga wuxuu afka wuxuu yani weelka markii toddoba jeer la dhaqayana waxaa shardiya sida axaadiid ku soo aroortay eygu inuu afka geliyo waa jirkiisa kale ma ah idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum idaa walaqa waa hadduu afka geliyo waa idaa masa muusan dhihin nebigu sala allahu calayh wasalam hadduu taabto ma dhihin laakiin wuxuu yidhi haduu afka geliyo arrintaa marka weelka in toddoba jeer la dhaqo waxa weeye eyga markuu afka geliyo weelka waa hadduusan afka gelin ee uu ku taabto jirkiisa kale toddoba jeer weelkaasi ma la dhaqayaa masaladaasi waxay u noqonaysaa toddoba jeer la dhaqi maayo laakiin weelkii nijaaso ma noqday mase ma noqon waxay u noqonaysaa jirkiisu ma nijaasa mase ma aha tintiisa iyo jildigiisa ma nijaasa mase ma ah waana soo marnay inay masaladaasi tahay masale khilaafiya bayna alculamaa qaar dhahaya kulligiis waa nijaas iyo qolo dhahaya nijaasada afkiisa ay gaar ku tahay oo waa midda nebigu ka hadlay sala allahu calayh wasalam calaa kulli xaal dhaqitaanka toddoba jeer la dhaqayo waxay khaas ku tahay biwuluuqi ilkalb eyga weelka hadduu afka geliyo waa meel kaloo jirkiisa ka mid a hadduu ku taabto toddoba jeer la dhaqi maayo sababta toddoba jeer loo dhaqaayo waa maxay shiiku hadda cillada waxaad moodaa nijaaso inuu ka dhigay maa tanajasa bimulaaqaati shayin min alkalbi wixii ku nijaasooba cilladu nijaaso waa ka weyntaa cillada keenta in toddoba jeer la dhaqo nijaaso waa ka weyntaa sababtuna waxaa waaye nijaasadu waxaa macruuf ah shayga hadday gaarto in laga tahiriyaa waajiba tadhiirkaasi hal maray noqon kartaa in la dhaqo laba maray noqon kartaa saddex maray noqon kartaa waa intii lagu zuuliyo u nijaasada hadday nijaasada hal mar ku zuusho mar labaad ma loo baahan yahay in la dhaqo mar labaad looma baahna qasdigu waa in nijaasadii la zuuliyo wayna zuushay laakiin eyga nebiga calayh isalatu wasalaam kumuusan qaydin nijaaso inay zuushay wuxuu yidhi falyaqsilhu sabcan toddoba jeer ha dhaqa buy tirada toddoba ah maxaa loogu xiray haddaad cillada ka dhigto inuu eyga afkiisa nijaaso yahay hadday nijaasada ku zuusho hal mar inaan weelka dhaqo lixda kale waa ziyaado waa haddii hal mar ay ku zuulayso nijaasadu lixda kale ziyaaday noqonaysa haddii laba mar ay nijaasada ku zuulayso shanta kale maxay noqonaysaa ziyaaday noqonaysaa idan sababta nebigu u yidhi falyaqsilhu sabcan waa ka weyn tahay nijaaso waa ka weyn tahay cillo kalaa jirta cillada kalena waxay culammadu ku sheegeen inay tahay eygu inuu sumaysan yahay afkiisa sun khatara ayuu eyga afkiisu ximbaarsan yahay weelka hadduu afka geliyana aafaartii suntaasaa ku haraysa arrintaani marka waxaa waaye min baabi xifdi sixa waa ilaalin caafimaadka dadka la ilaalinayo oo lagu dadaalayo diinta islaamka jaanib walba waa ku dadaashaa caafimaadka dadka waxyaabahay ku dadaashay ka mid tahay diinta islaamka min hada albaabu culimmada qaarna waxayba sheegeen eygu waxay yidhaahdeen calooshiisa waxaa ku jira bay yidhahdeen duud xayawaan aada u yaryar oo suna ah caloosha eyga ku jirta markuu saxaroodo saxaradiisay soo raacayaan saxaradii qayb ka mida ayaa seyntii uga dhagaysa waxay yidhahdeen marka mararka qaar wuxuu leefayaa bay yidhaahdeen dabadiisa ama seyntiisuu leefayaa carabkuu soo marinayaa carabku waxaa soo raacaya bahallihii caloosha ka soo baxay ee sunta ahaa ee calooshiisa ku jira carabkiisa soo raacay iyo afkiisa asagoo suntaa ximbaarsanoo weelka afka gelinayaa marka waana sun khatar bay yidhahdeenoo halisa sharcigu marka waa sharci xakiima sidaa darteed waxaa la amray toddoba jeer in la dhaqo dhaqid biyo keliya miyaa lagu kaaftoomayaa uulaahunna bituraab ciidaa lagu dhaqayaa marka koowaad oo lagu tahirina lagu nadiif arrintu marka najaaso waa ka weyntaa suntaasi afka marka afkaa wata amaa xibnihiisa ama jirhkiisa inta kale suntaasi ma wataan marka sabab toddoba jeer loo dhaqo jirka intiisa kale hadduu weelka ku taabta ma jirto ixdaahunna midkood bituraamin طaahirin buu ku dhaqayaa midda midda uu turaab daahira ku dhaqayana waa midda ugu horaysa yastawcibu wuxuu kulansanayaa almaxalla makaanka muxuu ula jeedaa ciiddaasi dhammaanteed waa in meesha la dhaqaayo ay wada gaarto waay kulli waa in la wada gaarsiiyo intii la dhaqaayo waa in ciid wada gaarto wayajibu waxaa waajiba masjuhu ay masju turaab biyahaasi in lagu dheeho oo lagu yacni masju turaab ciiddaasi in lagu dheeho oo lagu daro bimaa'in tahuurin biyo tahuura in lagu daro waxaa waajiba ciiddaasi in biyo lagu daro markii la rabo in lagu nadiifiyo wayundabu waxaa waa la sunneeyaa buu yidhi jacluhu ciiddaasi biyaha la isku darayo yeelidiisa ayaa la sunneeyaa la yeelayo fii hayri alakhiira midda u dambaysa waxaan ahayn macnaha markii ciidda lagu dhaqaayo waxaa mustaxaba uu leeyahay dhaqitaanka ugu dambeeya inaan laga dhigin fii hayri alakhiira midda ugu dambaysa heyrkeed in laga dhigo ayaa sunno ah sababtu waa maxa haddaad midda ugu dambaysa ciid ka dhigto weelkii weli waa wasakhaysan yaha maxaa u baahan tahay markaas mar sideedaad iyo mar sagaalaad in la biyo raaciyo ilaan haddaad ciid u dib mariso ciiddiiyaa ku baaqi noqonaysa waxaa loo baahan yahay marka ciidda markii lagu dhaqaayo weelku inay dhaqeen ciiddaasu ay noqoto mid ka horaysa waqtiga yacni dhaqitaanka ugu dambeeya inay ka horayso dhaqidda toddobaad waa inaysan noqon ciidda koowaad iyo labaad iyo meelaha in la geliyo walaa yaquumu ayru hayru turaabi maqaamahu mas'alo muhiima waay ciid ha lagu dhaqaalaya waxaa laga yaabaa qof hadda inuu yidhaahdo waagaasi ciidaa lagu dhaqaya laakiin hadda maanta waxyaaba badan oo lagu zuuliyaa jira wasakda saabuunaa jirta oomaa jirta shaambaa jirta waxyaabahaas marisaa jira waxyaabaha noocaas oo kale ah wax lagu zuuliyo ayaan ku zuulinayaa ciidna waan iska dhaafayaa ma waysan iga gudaynin sheikha wuxuu ku leeyahay walaa yaquumu hayru turaabi maqaamahu walaa yaquumu ma istaago hayru turaabi ciid waxaan ahayn ma istaagayaan maqaamahu ay maqaama turaabi booska ciidda ciid waxaan ahayn ciidda booskeeda ma istaagayso saabuuni ma istaagi karto booska ciidda ciidaa laasima ka saabuunin sida saabuunta ayuu yidhi wa ashnaanin iyo ashnaan ashnaanta waxaa la yidhahdaa waa nabaad yaryar waa geedo yaryar oo loo isticmaalo tandiifka sida saabuuntii oo kale ayaa waxaa lagu nadiifiyaa dharka waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa weelashii wixii la mida lagu nadiifiyaa taasoo kale waxyaabahaasoo kale wuxuu leeyahy maqaama turaab ma istaagayaan marka maxaa waajiba ciidaa waajiba oo ciidda maxaa lagu doortay oo kuwa kale loo diiday waxay yidhahdeen culummadu ciiddu wax siday wax u zuulinayso wax wax u zuulin kara ma laha ciiddu xagga waxyaabaha nijaasaadka ah ama waxyaabaha sunta in la zuuliyo wax kula mida ma jiraan waxyaabaha la isticmaalo weelasha markii la dhaqayo mararka qaar markay wax ku dhagaan oo laga fuji waayo maxaa loo isticmaalaa yaa dadka qaar ciiday u isticmaalaan ciidaa la isticmaalaa oo inta lagu shubo weelka oo biyo lagula shubo ayaa waxaa lagu xogaa meeshii wax laga fuji waayo marka ciidda aaday u xoog badan tahay xagga zuulinta waxyaabaha nijaasaadka ah iyo waxyaabaha sunta ee la zuulinayo wax booska ciidda istaagi karana ma laha marka weel hadduu afka geliyo eyga hadduu weelka afka geliyo toddoba jeer waa in la dhaqo midda ugu horeysana ciid loo hormariyo xadiidka waxaa ku jirta uulaahunna bituraabi lafdiga saxiixa waa lafdigaas uulaahunna bituraab midda ugu horeysa waa ciid ciidaa lala marinaya si loo zuuliyo suntaasi walow ra'aa hiratan walow ra'aa hadduu arko hiratan bisad ama yaanyuur hadduu arko oo ta'kulu cunaysa najaasatan najaasa cunaysa yaanyuurtu ayadu nijaas ma aha weelka hadday afka gelisana afkeedu nijaas ma aha xadiidaana ku soo arooro in nebigu alay slat slam uu yidhi innamaa hiya min altawaafiina calaykum waxay ka mid tahay waxyaabaha idinku dul wareega cilladu waxa waaye waa min altawaafiina calaykum in laga taxaruso marka oo la iska ilaaliyo mashaqaa ku sugan bisaduhu dadkay la nool yihin guryahay wax uga nool yihiin haddii la yidhahdo ayadu waa nijaas waxay afka geliso waa nijaas maxaa ku sugan mashaqa iyo culaysaa ku sugan walmashaqatu tajlibu taysiir sharcigu waa fududeeyey sharcigu waa fududeeyey marka ayadoo nijaas maahe waa daahir laakiin haddii qaad ou qofi arko bisad ta'kulu najaasata najaasa cunays ayadayaa nijaasa cuntay uma sharibad kadibna waxay cabtay min maa-in biyo ayay wax ka cabtay biyahaasoo duuna qullatayni qullateyn ka hooseeya qabla an taqiiba canhu intaysan ka maqnaanin ka hor yaysan ka maqnaanaynin araa'i midka wax arkaaya waay midka wax arkaaya intaysan ka maqnaanin ka hor ayay biyo qullateyn ka hooseeya cabti najasathu way nijaasaysay way nijaasaynaysaa buu yidhi biyahaas haddii uu arko bisad nijaaso cuntay kadibna inta baxday biyo qullateyn ka hooseeyo cabaysa intaysan asiga ka maqnaanin ka hor qabla an taqiiba canhu intaysan ka maqnaanin ka hor qabla an taqiiba can iraa'i wa hadday ka maqnaato maxaa dhici kara waxaa dhici karta inay biyo qullateyn ka badan ay meelo kale ka soo cabtay kadibna qulateynkii ay u timid markaa ma dhihi karti qulateynkii wixii ka hooseeyey nijaasay noqdeen ma dhihi karti ilaa meelo kale ay soo martay laakiin kaama qarsoomin ishaad ku haysaa nijaasay cuntay adoo arkayay dhaqaaqday biyo qulateyn ka hooseeyay u tagtay way cabtay biyahaasi maxay noqonayaan cinda shaaficiya waa nijaas horaa waxaan usoo marnay biyuhu hadday qulateyn ka hooseeyaan nijaasana ay ku dhacdo mutlaqan biyahaas inay nijaas yihiin cinda shaaficiya gaas waa nijaas bay leeyihiin walow ra'aa hiratan hadduu bisad arka buu yidhi ta'kulu cunaysa najaasata najaasa uma sharibat kadibna cabta min maa'in biyo ay cabto biyahaasoo duuna qulatayni qulateyn ka hooseeyo ka yar hadday cabto qabla an taqiiba canhu intaysan ninkii wax arkaayay ka maqnaanin ka hor intaysan ka mirqin ka hor hadday cabto najasathu biyahaasi way nijaasaynaysaa biyahaasu nijaasay noqonayaan wain qaabat zamaanan hadday laakiin zamaan ay ka maqnaato waa ka miriqday bisadii u arkay iyadoo nijaaso cunaysa kadibna suu u fiirinaya way ka miriqday waxayna ka maqnaatay zamaanan waqti waqtigaasoo yumkinu fiihi ay suuragal tahay wuruuquhaa inay afgeliso fii qullatayni biyo qullatayn ah uma markaa kadibna sharibad ay ka cabtay min alqaliili kubi yaraa lam tunajishu markaan ma nijaasaynaysa wey ilan waa suuragale waa ixtimaal macnaha haddaad aragto bisad nijaaso cunaysa kadibna biyo qullateyn ka yar cabaysa biyahaasi maxaad ku xukumaysaa labaa loo kala qaadayaa bisadii inay kaa maqnaato ishaadii ay ka miriqday iyo inaysan ka mirqin labadaasaa loo kala qaadaya hadday markay nijaasadii cuntay ayadoon kaa mirqin biyo qullateyn ka hooseeya ay u tagtay cabtay markaasi maxaa la leeyahay biyahaasi cala almadhab biyahaasi nijaas waaye duuna alqullateyn maadaama yihiin waa nijaas ila nijaas ayay gelisay way nijaasaynaysaa hadday kaa miriqdo qadar laisdhihi karo meel kale biyo ka soo cabtay hadda ma hubtid inay meel kale ka soo cabtay laakiin waa la qadari karaa way kaa miriqday waad weysay zaman iyo waqti la isdhihi karo meel kale wax ka soo cabtay muxuu uu xirayaa waqti laisdhihi karo inay meel kale wax ka soo cabtay waxaa dhici karta inay hadda inta kaa miriqdo isla markiina haddana ay soo daahirto oo aad dareemi kartid inaysan meel kale wax ka cabin markaasi tii horey la mid tahay oo waxay afka gelisay nijaasay noqonayaan biyahaasi laakiin hadday kaa maqnaato qadar laisdhihi karo meel kale biyo ka soo cabaysaa waxaa suuragala qullateyn biyo ka badan inay soo cabto qullateyn biyo ka badan hadday afka gashato afkeedoo nijaasa biyahaasi ma nijaasoobayaan biyahaasi ma nijaasoobayaan hadday qulateyn ka badan yihiin waa cala madhabaan ku soconnaa hadde hadday qulateyn ka badan yihiin nijaaso noqon maayaan kadib biyahaas badan markay soo cabtay ayay soo daahirto kuu soo muuqatay markaasay biyihii qulateynkii ka yaraa cabtay biyahani maxay noqonayaan biyahani sidoodii baaqi ku yihiin waa tahuur maxaa yeelay nijaasadii marka hore ay afka gelisay waxaa la tegay biyihii qulateynkii ka badnaa baa la tegay nijaasada halkaasay uga soo hartay qullateynka biyaha ka hooseeya afka ay gelisay marka wax nijaasaa gaarsiin mayso qaala wa dukhaanu najaasati najisun najaasada qiiceeda nijaas waay haddaan najaaso shido ay qiicdo qaac ka baxo qaacaasu nijaasuu noqonaya macnaha waa sidaas matalan saxaro meel dhoobanaa la shiday qaaca ka baxay qaacaasi muxuu noqonayaa nijaaso waa wixii nijaaso ka dhasha nijaas waay macnaha wa dukhaanu najaasati najaasada qiiceedu najisun waa nijaaso wey wa yucfaa waxaana la iska dhaafaa can yasiirihi qiicaasi midkiisa yar waa la ismacfuun canhu waa la iska cafiya fa in musixa haddii marka la masaxo kahiiruhu qiicaasi midkiisa badan haddii laga masaxo can tannuurin tinaar haddii laga masaxo bikhirqatin mara calalana looga masaxo khirqadaasoo yaabisatin qallalan fazaala markaasana qiicu uu zuulo tahura tanuurkii daahiruu noqonaya aw radbatin ama haddii maro qoyan lagu masaxo falaa tinaarku daahir noqon maayo qaaci baxay ee nijaasada ahaa ayaa tanuur ku degay qaaca qaaca markuu meel ku dego waa la arka waa muuqanaya soo ma qaaci baa wuxuu ku dhacay ama qabtay tun- tinaar ama markii horeaba tinaarkaasi nijaaso inta lagu shubaa lagu gubay oo lagu baabi'iyey qaaciyaa wuxuu qabsaday derbiidii tinaarka tinaarka waa la yaqaanaa sooma waa midka muufada iyo khubsiga lagu dubo tinaarkii qaacan ku yaalla waxaan rabaa inaan ka nadiifiyo maro calalaan soo qaatay haddii marada la mariyo soo zuuli maayo waa zuulaya ma haddii marka maradii calashaahay markaan mariyey oo zuulo tinaarku daahir muu noqonayaa maya labaa loo kala qaadayaa marada calashaa inay qoyan tahay iyo inay qallalan tahay maradaan ku dahiray oon ku nadiifiyey ma qoyneed mase waa qalalneed maradu hadday qoyan tahay tinaarku daahir noqon maayo laakiin hadday qallalan tahay daahir uu noqonaya sababtu waa maxa waxay dhaheen haddii t- maradu qoyan tahay markay soo qabato qaaci haddana qoyaankiibaa ku reebaya meesha ile maradii aa qoyane qaaci markaa marada kusoo tirto haddana qoyaankii wuxuu sii qabanayaa tinaarkii waxbaa haraaya waana kusoo tiraysaa waana ku tiraysaa marka qaaci marna waad kusoo tiraysaa marna meeshii baad ku tiraysaa sidaas daahir ku noqon mayso laakiin markay qallalan tahay oo aada mariso yaa la soo tegaya qaaca oo soo qaadanaya maradii qallalneedaa soo qaadanaysa meeshaasi waxay noqonaysaa daahir fa in musixa haddii la masaxo buu yidhi kahiiruhu damiirku wuxuu noqonayaa dukhaankii waa qaaci qaaca midkiisa badan haddii la masaxo can tanuurin la- eh, laga masaxo tanuur bikhirqatin yaabisatin mara qallalanna lagu masaxo fazaala oo markaa zuulo maxaa zuulaya fazaala dukhaan wa qaaci zuulo tahura ay tahura tannuur tinaarkii daahir buu noqonayaa aw radbatin aw bikhirqatin radbatin ama haddii lagu masaxo maraq qoyan falaa ay falaa yadhuru tannuur tinaarkii daahir noqon maayo fain khubisa calayhi tinaarkii aan daahirka ahayn ee qaaci ku yiilay qaaci ka yimid nijaasada haddii wax lagu dubo fain khubisa calayhi tinaarkaas haddii wax lagu dubo ayadoon la dahirin fadaahiruhu muufadaas la dubay daahirkeedu daahirun waa daahir wa asfalu rakiifi muufada qeybteeda hoosena najisun waa nijaaso wey muufada korkana waa ka daahir hoosna maxay ka tahay nijaasay ka tahay waa la fahmaa umalaynaa wuxuu ka wado yacni tanuurkii nijaasadii qaaca ayaa ku yili qaacii nijaasada ka yimidaa ku yaalla muufadii baad soo qaaday tanuurkaa ku dhufatay waa lagu dhuftaa waa la saaraa soo maaha meeshii aad ku dhufatay maxay qabanaysaa nijaasadii qabanaysaa qaybtan korona nijaasadii ma saarna oo bannaankay ka joogtaa xabadka khubsiga markaad soo saarto korkiisuna waa daahir hoostiisuna nijaas waay wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin